xulka kubadda cagta ee morocco ayaa waxaa xalay looga adkaaday ciyaartii ay la yeelatay qaranka faransiiska ciyaartan ayaa waxay ahayd mid xiiso badnayd oo malaayiin dad ah oo afrikaan ah ay indhaha ku hayeen maadaama dalkii ugu horreeyey ee ku yaalla qaaradda uu heerkan soo gaaray meelaha sida weyn cayaartii xalay looga daawaday waxaa ka mid ahayd magaalada muqdisho inkasta oo laba iyo eber guusha ay ku raacday xulka faransiiska haddana dhallinyarada muqdisho ayaa qaba in xulka morocco uu soo bandhigay cayaar xiise gaara lahayd wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa cayaartaasi kadib waxa uu la hadlay qaar ka mid a dadkii daawanayay
magaciisa taxamed cabdiwahaab axmaale caawa waxaa daawanay ciyaaro adag oo professionalah markaa fiiriso wadan afrikaana iyo wadan yurubian iyadoo ay ciyaarayaan sama final haddana ilaa intaas in banoniga xajmi noocaasa a lahaado waxay ahayd wax aada qariibay u ahayd laakiin ciyaartooyda morocco khibradyari iyo wax isugu darsantay iyo khalkhal badan oo ay la kulmeen marka goolka xilli hore laga dhaliyay morkaanka intuu tartanka socdaba performance fiicanay haysteen oo lagama badin xitaa goolal badan lagama dhalno hal goolo laga dhaliyay waxay ahayd mid iyaga ka yimid oo on goola intaasba waxay siinaysay dhiirigelina waxay ugu ahayd inay finaal u gudbi karaan laakiin rajadaas waxay isbedeshay markii oo xilli hore inta gool laga dhaliyay haddana shaxdoodii oo dhanba ay noqotay inay ka shaqeeyaan siay goolka usoo celin lahaayeen taasoo oo culays ku noqotay waxaa jiray hanaankii u ciyaarayeen oo kale weerar ka dhammaystir badan kama muuqan arintaas maxay kula muuqateen sabab waay qasab waay markaa la ciyaaraysa team oo professionala sida faransiiska oo kale haddana goolkaaga hormaray samfinal la joogo koox faransiisku yahay koox oo championa in khalkhal iyo culays badan dareento waa waa imaanaya laakiin way kala daateen formashinka kooxda oo iyagoo dhanba marka hore waxay kusoo talagaleen inay celiyaan impembo ah wall class ciyaaryahan ah haddana waa fasaxeen marka goolka laga dhaliyo iyagoo dhan waxay aadeen weeraray aadeen taas waxay sahashay inay furfurmaan oo ay sahlanaatay in gool kale laga dhaliyo way dadaaleen weerarkooda natiijo badan ma lahayn macalinku waa fahmay nambarka sagaal iyo tobanaad nusayri waa bedelay wuxuu keenay ciyaaryahanka sagaalka wato oo markuu yimid dhaqdhaqaaq fiican sameeyey barisharo fiican sameeyey haddana mar walbo faransa meeshay mudnayday tagtay sidoo kalena morocco waxay gaartay meel aysan weligeeda ku hamin oo intaasaa guuloah iyaga inaysan final imaadana guulo ah waa tahay cabdiwahaab adiga caawaya u sacabtumaysa bortugiiska taageeraa oo moroccan soo reebtay missina finalu joogaa ani waxaa rajaynaya oo aada u dhiirigelinaya faransiiska si ciyaar adag loo daawado ciyaarta axadda argentina ay final sii hor fadhisay marnaba ma taageereynin maxaa la dhahaa isaga morocco laba sababa sababta koowaad morocco laguma aamini karo argentina oo arko aanan la jeclayn inay koobka qaadaan sidoo kale kooxdii a taageerayay soo reebeen taasaa keenta marka inaanan caaw u sacbin morocco adaa mudan magacaado saddexaan ku bilowa marka hore waxaad iga warantaa ciyaarta caawada daawanayna ee faransiiska iyo morocco u dhexaysay sida ay wax u dhaceen iyo natiijada soo baxda bal aragtidaada magacayga maxamed cali siyaad ciyaar waxay ahayd aada dad inkastoo caawa ciyaarta ana aada u taageersanahay morocco nasiib ahaan waana laga heliyey laba xulxaayan oo aada saameyn u leh inkastoo africa wadanka ugu horeeyay in samfina loo ciyaaro taasaa mar walba wax gul ah laakiin waxaan kusii jeclaa lahay inaan finaal u gudubno nasiibka ayaana intaasna ku hakiyey magacaygu waa cabdinaasir shacab caawa ciyaar kulbaa labada xul ee faransiiska iyo morocco dhex martay inkastoo aada uga xumaa xulkaygii aan taageerayay oo morocco maxaa la caawa laga raayay morocco waxaa ii muuqatay dadaalo fara badan mataqaanaa ma aragtay bixinayeen fursado fara badan oo ay helaayeen baa aada maxaa lahaa uga baxsanaya marka fursada hadday ka faa'iidaysan lahaayeen guul bay caawa soo hooyi lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo la hadlayay qaar ka mid ah dhallinyaradii xalay daawanaysay cayaartii dhex maraysay xulalka faransiiska iyo morocco